bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal halkani waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya meel kastood joogtaan waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijka samoode oo ka mid ah barnaamijyada aad ka dhageystaan warbaahinta qaranka oo aan uga hadlno islamarkaana tali i tusaaleynaya bulshada soomaaliyeed dhegeystayaal barnaamijka samoode toddobaadkan haddii eeba edmo waxaan kusoo qaadan doonaa mowduuca ah dembi intee la-eg buu leeyahay in la daadiyo dhiigga qofka muslimka ah gaar ahaan iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan mowduucaasi ayaan toddobaadkan ka hadli doona dhegeystayaal adinkan waxaad nagula qeybgeli doontaan intiini kari karta inay telefoonka sowcaan oo ay ka qeyb galaan halkaani ay su-aalo oo barnaamijka uu marti inoogu yahay sheekh maxamed cabdulaahi maxamed oo ilmaawdiinka soomaaliyeed ka mid ah su-aalo ku saabsan mowduucan haddii aad qabtaan dhegeystayaal waadna soo weydiin kartaan wixii hadda ka dambeeya ugu horeyntii waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo shiikha oo aan weydiiyo su-aasha ugu horeysa ee ah marka laga hadlayo bisha barakeysan ramadaan oo kale in maleeshiyaadka al-shabaab inta badan ay kordhiyaan daliilka qaraxyada iyo carqaladeynta muwaadiniinta soomaaliyeed ee muslimka ah ee waajibaadka bisha barakeysan ramadaan gudanaya kuwa habeenkii salaada taraawiixda aadaya guud ahaanba inay dhibaatooyin amni darra ku abuuraan ayay caado ka dhigtaan marka arrimahaasi oo kale guud ahaan markaan ka hadlayno in la daadiyo dadka dhiigga muslimka ah guud ahaan iyo gaar ahaan ramadaan ayadoo lagu guda jiro aan ognahay fadligeeda meeshuu gaarsiisan yahay arrimahaas o dhan markaan isku soo horino bal adoo wajahaya bal ka waran qaabkaas inay dadkii al-shabaab mase al-shabaab inay u arkaan in dadkii muslimiinta ah saa'imiinta ahaa dilkoodu inay cibaado tahay u arkaan oo saas dadkii ay ku gubaabinayaan
bismillaah waa dhowahay marka koowaad aadaa umahadsanta cali waxaa waaye ma u baahna war kale iyo in lasii galgalo hadallo maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala a meel saaray aayadda ku jirta suuratu nisaa waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima aayaddaas waxay ka hadlaysaa qofka dila qof mu'min ah kasiya maag u dila abaalmarintiisu jahanamo waaye marka koobaad waa ku waarayaa marka labaad waxaa ku dhacaysa maaragta lacnad alle oo waxaa laga eryayaa naxariista alle waxaa ku dhacaysa haddana caro alle waxaana loo diyaarinayaa cadaab weyn oo alle subxaanahu watacaala isug weyn oo cadiim ku sheegay nabiga sala allahu calayh waali wasalamna wuxuu yihi qofku intii uusan dhiig gelin muslim diinkiisa wuxuu u haystaa fusxo iyo maaragta waasicnimo ayuu helayaa laakiin markuu qof muslima dilo wuxuu gelaa cariiri diinkiisu cariiri u noqonayaa wuxuu gelaa cariiri waxay ku kalifaysaa maaragta inay towbadii iyo wixii dhamma iyo culays badan uga yimaado laakiin duusan qof dilin oo dunuub kale uu galay wuxuu haysaa waasicnimo diintiisu waa fusxa ayuu helayaa maa lam yusib daman xaraama dhiig xaaraama hadduu galo laakiin khalaas oo qof muslima dilo taasay dhibaatadaasay leedahay waxaa waaye qofka muslimka ah in la dilo oo iidoo sooman haddana la dilo haddana la yidhaahdo waa lagu cibaadaysanaa taqabal allahu mina wa minkum la yidhaahdo waa wax laga fajaco oo laga argagaxo oo laga yaabo waayo maxaa yeele qof muslima qofku hadduu dilay ka dhacda xataa waxaa la rabaa inuu inuu maaragta asiga yaabo oo maaragtay dhibaatada ku dhacday la yaabo oo argagax oo asiga ku dhacaa la raba laakiin qof qof muslima soo dishay ama dad muslimo masaajid isaga jira soo laysay ama dad hotel iska joogo maaragtay iska sheekaysayna amba dad sooman oo meel masaajid ku cibaadaysan soo laysay ee haddana taqabalo lahu mina wa minkum dhehaysa waa wax lala yaabo laakiin taariikhiyan dadka khawaarijta iyo say u dhaqmaan u dhaqma wax lagu arki jira waaye cali bnu abi aalib ou nin ku dhuftay nabar darbad ku dhufto seef ku dhuftay marka wuxuu sameeyey wuxuu ka kor akriyay aayaddan wamin annaasi man yashri nafsahu ibtiqaaa mardaat illah wallahu ra-uufun bilcibaad waa cali bnu abi aalib oo darajada iyo diinta intuu ku leeyahay oo maaragtay asxaabta nabiga ah oo maaragtay dadkii diinta lagu yaqiina kamid a oo guriga nabi maxamed kusoo koray oo aalu beyd ah oo gabadhiisi qaba oo khulafaa u raashidiin kamid ah waay ou dilaha isagoo hadana waa ku leeyahay wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaaa mardaati illaah wallahu ra-uufun bilcibaad ow aqra aayaddaas macnaha naftaydan ku iibsadhay waa caliyu lad- la dagaalama ogow uu dilaa marka waa wax oo maaragtay aada iyo aad u xun oo xaddhaaf quluwi ah midda kale diinta qofku haddii uu waqti fadli le waqtiyada ziminada iyo makaanada waa la socaysaa fadliga haddaad ku gasho dembi xaramka amba xarameynkaba iyo haddaad ku gasho isku mid maaha meel kaleo xaramka ka baxsan maxaa yeele xaramka fadligiisi ayaa salaada lagu dukado masjidulxaraam maxay la mid tahay boqol kun oo salaadood oo lagu dukado masaajidada kale masaajidka nabiga oo madiine ku yaalne halkii salaadood lagu dukada maxay lamid tahay kun salaadood oo masaajidya kale oon xaramka ahayn lagu dukada marka haddaad wax ku dhibaataysa meeshaas fadligaas leh waxaa dhibaatadaadu waa dembigaagu waa sii badanaya dembigaagu waa sii badanaya bilaa ashhurul xurumka ah iyo ramadaanka haddaad dembi gashane hadda dembigaagu waa sii kor haddaad dad disho ido awal dembiga dembiga sii badanaya marka waxaa ku filan allah subxaanahu wa tacaala aayaddaas uu noo akriya iyo aayado kaloo badan badan anahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican qofkii dila aayaddaas aayad muslin iyo gaala ay la wada yaabeen waayo waxay ka bilaabatee min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila anahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard waa la wada yaqaan waxaa ka horeysa ibnay aadam markay isdileen watlu calayhim naba ibni aadama bilxaqi aayaddaas ay kusoo xigsatay marka qofka qof dila cudwaan iyo dulmi u dila wuxuu lamid yahay dadkao dhan soo laayay tabaro u waamahay qofuu reebi lahay ma leh ha ku dilo nooc kasta noocuu raba ha ku dilo baahi ha ku dilo xabad ha ku dilo sun ha ku dilo waa isku mid hadduu uu nooleeyo qofne sabab kastaa ku noole idoo baahan wax siiyo sida hadda abaarta u jirtoo kale ama idoo bad iyo webiya ceel ku dhacaysa ka qabto ama deb ku dhacaysa ama idoo la dili rabo dadka dili rabo uu ka badbaadiyo khalaas wuxuu lamid yahay ummadda dhan soo badbaadiyo waa aayad suuratulmaa-ida ku jirta marka dadkaas waa dad mabaadi gurucan oo iyaku ay ku sheegeen diini laakiin diin ahayn oo ifraad iyo ku dhisan maaragtay xadgudub iyo quluwi iyo dulm iyo cudwaan ku dhisan iyo dadka in la gardaraysto dad u bareero waaye mahay wax diinta ay shaqa ku leeda male wallahu aclam wabilahi towfiq Ee, marka iyada haddii ay saas u caddahay oo aayadihii iyo axaadiistii oo hataa hal ahayn oo ay mutawaatir ayadoo ah meel kasta ay ku jirto maxaa diin u ah ay marka ay leeyihiin dadkii muslimiinta ahaa inay sidii gaaladii oo kale ay ula dhaqmaan oo iyadoo ramadaan lagu jiro ay leeyihiin cibaada aan u aragna maxaa de- maxaa daliil u ah diin maxaa diin u ah dadkan ayaga Eh, bismillah cibaadada waxaa loogu arkayaa qofka haddii eh, fasahaad uu ku dhaco camalkiisu xumaa wuxuu arkayaa mid fiican afaman zuyina lahu suu'u camalihi fa ra'aahu xasanan fa in allaha yudilu man yashaa wa yahdii man yashaa waxaa waaye waxaa wixii wanaagga ahay oo muslimiinta mabaadi'dooda ahay oo in lagu socdo la rabay awba xumaan u arkaa wixii eh, dembiga ahay xumaanta ahayne oo shareecadu ay xumaysatane wanaaga uu arkaa marka dhibaatadaasaa ku dhacaysa qofka aakhirana waxaa jirta aayad ku jirta suurat lkahfi qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaalan aladiina dala sacyuhum fi lxayaati addunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca yaa dadka uu khasaaro badan ma idiin sheegaa qofka dadka uu khasaaro badan dheh allah dhaha nabiga dheh qul dheh waaye hal nunabi'ukum halna waa leeya istifaam waa iduna ma idiin sheegaa dadka uu khasaaro badan aakhiro adduunya haddii camal haddii la sameeyo bilaksariina acmaalan shaqada la samaynaa ilaa acmaasha hadda samaynayna waxaan rabnaa allah subxaana watacaala inaan ugu dhowaano hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday sadaqo tahay hadday xaj tahay hadday wax kasta tahay waxaa loogu dhowaan allama oho marka qof kastana waa shaqaynaysaa ya qof kasta waa shaqaynaya laakiin waxay shaqaysa maxay naqa doonaan waay waxaa la kala ogaanaya sax wixii inay yihiin iyayna qaladii marka aakhire la tago qof kasta waa shaqaynaya wanaagaan sameeyey waxaasaan sameeyey waxay leedahay ma ogtaa xata alkufaar waxaa waaye waxay leeyihin waxaan samaynayno allaan ugu dhaweyna dhawaanayna waxa oo ilxaadka iyo uu aaminsan haddii la iska dhaafo gaalada kale oo kirishtaanka iyo yahuudda ah waxaan samaynayna allah subxaana watacala aan ugu dhawaanayn leeyihin oo aan wanaagsanayn waayo weliba in nabi ciise la caabudo in cuseyr la caabudo in la caabudo maaragta maryamo in la caabudo waxyaalo kale waxaasoo dhan waxay leeyihin waxaan ugu dhawaanaynaa eh, allah subxaana wa tacaala laakiin sax ma ahan yaa ugu khasaaro badan ma idiin sheegaa qofka ugu khasaaro noo sheeg waayo الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا waxaa u khasaaro badan qofka camal sameeyey ee u malay camalkaasne inuu maaragtay camal uu aakhira ku gudbayo alla ugu dhowaanayahay haddana uu dhumay camalkii waa dhunyay meelaan laga rabin uu kasoo baxay waxaa dhacaysa marka dhibaato dhibaataa dhacaysa wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuun suncan meeshii laga malaynayo khayrka iyo jannada iyo wanaagga iyo aada cibaadadii ka filanaysa dabagediyaa dhaca wabadaa lahum sayi-aatu ma kasabu meeshay ka filaayeen meelaan ahaynaa usoo muuqata wax kalaa soo baxa meeshii laga filanaya janno iyo khayr cadaabaa soo baxa waxaana keenay ma raacin sunnadii iyo sharcigayna raacin oo wax aan loo baahnayn oo dulmiya ayay ku dhaqmeen hawadooday raaceen hawadooday raaceen qofkun hadday hawadiisa alla ka dhigato waa u dhamaatay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu allah noo sheegay in hawada dad alla ka dhigana uu jiro wa adalahu llahu calaa cilmin wakhatama calaa samcihi wa qalbih wa jacala calaa basarihi ghishaawa qalbiga iyo indhihi wixii dhan basiiradii wixii dhan daboola laga wada saara faman yahdihi min bacdi illaah afalaa tadakaruun marka inuu dilo ou dad carab ka jaro ou indhaha kasoo bixiyo ou sanka ka gooyo ou qof qaarka hore qaarka dambe laba meelood dhigo ou midi inta ka saaro amba mee geed sure yidhaah loo fiirsado ou dadka ku cabsiyo waa wax Waa maaragtay dhagaxaasi xaaraam in loo ah oo maaragtay eh, dadka in la dhaco oo maalkooda iyo dhiigooda lagu xalaalaysto baqdin la geliyo ay ugu talagaleen laakiin ma banaana dadka muslimiinta in la baqdin geliyo marnaba ramadaan ha ahaato amba yayna ahaanin maxaa yeele nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka hub haaya oo na idinka mid ah ha qabto afkiisa yowsan saas waran hadaa wato amba falaar amba wax birahoo dadka gaari kara fiiqan.
oo fiiqan saas hau- haugu laafiyoonin ee afka ka qabo adigu meesha halaysta oo dadka dili karta adigu qabo kabacdi meeshaas kale dadka haday taabato wax ka dhibi mayso waxaa loo diidaa inay dad gaarto midda kale man xamala calayna asilaaxa falaysa mina qofka hubka dadka ku hansaabgareeya ama falaarta ku taaga amba waranka ama Mise qoraga midi ku ah.
taaga ama midida tooreyda saas u yidhaa waxaasoo dhan xaaraam falaysa mina nabigaa yidhi calayhi salaatu Nagama wasalaam marka waxaas waa wax baadil ah waxayna tashwiih iyo ku fureen tarwiij iyo waxaan loo baahnayn diinta muslimka dadka ay u qaateenba dadkii gaalaha ee soo muslimi lahay iyo kuwii juhalada oo muslimiinta ahay waxay u qaateenba in diintu ay maaragtay islaamka ay tahay in dadka la gowraco dhibaato loo geysto la qarxiyo marka diintay kasii cararaan diintay dadku xumaynayanba wallahu aclam bilahi tawfiiq Eh, daawadi eh, dhegeystayaal aad weli barnaamijka samwade ayaad eh, la socotaa Eh, dhegeystayaasha waxaan ku wargelinaynaa in haddii ay su-aal ku saabsan mowduucan ay qabaan oo ay halkan kusoo weydiin karaan si sheikhu ugu jawaabo mowduucan su-aal ku saabsan weeyaan haddii ay qabaan Eh, barnaamijkan kusii gudajenaa sheikh haddii ay saan u caddahay oo wixii oo saas loo caddeeyey haddana dhalinyaro fara badan ayaa fikirkan qulowga iyo xadgudubka ku salaysan uu saameeyey ayagoo aqoon darro hayso laga yaabo intooda badan ay diin u arkeen wixii si qaldan looga dhaadhiciyay marka al-shabaab ayaga kolley dad culima ah oo caan ah oo maanta ku dhex jiro oo wax ma jirto laakiin wax unbaa ayagana akhristaan oo loo sheegaa marka haddii ay arrinkii ay saas u caddahay ujeeddada ay ka leeyihiin aqoon darra da- dabcan wax kasta oo oo qaladaad badan way way jiri kartaa ujeedada ugu dambeysa ay ka leeyihiin arrintan maxay tahay waa dadka muslimiinta loo gaalaysiina oo loo dilay dhiigood loo baneystay iyadoo ramadaan lagu jiro bismi illaah horta caliyow waxaa waaye wax oo maaragtay eh, waxaa jira nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu joogay ayay dadkan dadka sifaday leeyihiin lasoo bilowdeen sax marka wax nabi moxamed iyo asxaabtiisii waqtigooda ilaa hadda soo socday waaye intay ka yimideen lama dhihi karo soomaalidu waxay tiraa nimaa taqaan yaa taha lama yidhaha waaba taqaana maxaad yaa taha u leeda marka khawaarij iyo dadka sifadooda leh nabi maxamed oo joogay soo bilowdeen waxaan aad wax ku qaybisa cadaalad ma ahnay nabi maxamed laso- la hor istaageen marka nabiguna wuxuu sheegay inay soo sii jiri doonaan cali bnu abi aalib ayay dhibeen cuhmaan ibnu cafaan waaba dileenba mucaawiya naftirkiisa waa dhaawaceen rag badan oo asxaabti nabigaana ay ka dilay oo la wada yaqaan oo casharatu mubashiriin biljanna ay ku jiraan marka ma aha dad oo xaadiya ma ahan ma dhahayn anaga intay ka yimideen laakiin waxaan rabnaa anaga soomaali haddaan nahay may aadayan oo kale ha aadaane inay naga tagaan oo dadkayna iyo dhallinyaradayna ay fasaadinayaan noo dhaafaan oo farax nagala oo baxaan maaragta khaladka iyo waxa ay dhallinyaradan ka tooba keento oy dadkooda iyo waalidkooda iyo walaalahooda soo dhex galaanaan rabnaa ma ogiye dadkan waa dad kitaabada ku qoran oo weligii hor soo jiri jiray haddana ilaahay markuu ma ugey rabay marba waxayna soo baxaan markii eh, dowladaha iyo maamuladu ay ay xoogay ay Ay daciifaan ay soo baxaan ay xoog soo yeeshaan marka kalena way isqariyaan way isgaabiyaan marka aad iyo aad dad u xun waaye waana dad diintana ku dheelay ee, dadnimadana ku dheelay hadda taariikhdooduna meeshaasay gaaraysaa ee, cilmi iyo waxaasna kama fikiraan iyo waxay ka fikiraan ee, maaragta saad maanta meeshan ku jabsan kartaa ad u mari kartaa oo dadkan ku siri kartaa maxaa yeele cali bnu abi daalib may cilmi ku dhamaayeen mise cabdillahi bnu cabaasay ku dhamaayeen mise cuthmaan bnu cafaanay cilmi ku dhamaayeen cilmi nimana aqoon ay ay- ay nimankaas nimankaasaa qaldan aanu kaa saxnayna dhahayeen maxaad u maleeyahay marka dad hadda joogo soomaaliya waxay oo culamo soomaaliyeed hadda joogta ama dad siyaasiyiina iyo dad oo dhaqanyahanaa iyo da- dad oo ju- dhallinyara iyo waxaas may ay ay war ka yeelayaan haddaa fiiris marka waxaa loo baahan yahay laakiin aad iyo aad aad iyo aad in soomaalidu isu qabsato maamulka eh, dawliga ahna looga shaqeeyo oo loo gacan haatiya dhalinyaraday marin habaabiyeen wax waxay s- eh, u qabaayeen wax ka badanna loo qabto dhalinyarada markay arkaan dhallinyaradii lafaceedo wax loo qabto shaqaysanaysa oo wax taraysa waxaan aaminsanahay inay dhalinyaradu kasoo tegayso dadka ugu jira danaha oo siyaasiyiin ahna iyo maaragtay amba hunguri iyo raashin ugu jirane markaas mahaasay arrintooda ku dhammaan doontaa insha allah wallahu aclam waa mahadsan tahay ee haddii ay sida ay ayaga ay rabaan oo ah inay dadkii ay kuwo ay dilaan iyo kuwo la argagixiyo iyo kuwo si qaab daran oo cabsi ku jirto u nool ay ka dhigaan ujeedadaas guracan ay leeyihiin ka sokow dhalinyarada arintan laga dhaadhiciyey oo u saciyeysaa oo loo sheegay kuwo isqarxina iyo kuwo habeen maalin dadkii masaajidada iridooda u taaganoo janaad ku tegaysa iyo ramadaana lagu jiraa ajar badana helaysa laleeyahay laga dhaadhiciyey doorka loo baahan yahay in bulshada guud ahaan oo macal maamulkooda iyo isku duuban lo- ay- ay tahay inay ciyaaraan maxaa maxay bismillahi doorka waa midkan kuu soo hormariyo waa in dowladda iyo shacbiga la isqabsado qof dambe oo horta shabaab u dhega nugul si aan lagu helin meelaha maamulada dowliga ay- dowladdu ay qabsatay oo nimankaas ceesha ay ka duugeen oo ceesha ka jajabsheen oo go- qaar loorar diira ku shubeen waa in horta dadkaas eh, caafimaad iyo maaragta ceeshi loo sameeyo wax laga qabto oo adeeg loo suuqay adeeg loo sameeyo bulsho ammaankooda si fiican loo sugo oo shabaab waxaa waaye weli wuxuu wuxuu hayaa dadkii oo maaragtay ay ka tegeen meelay degmooyinkii tuulooyinkii ay ka guureen ay lacag ka qaadi u haayaan oo telefoon ku oo haysta.
taleefonay ku xukumo u haayaan marka dadkaasna waa ka baqaayeen oo hadda waa cabsi geliyeen dowladda waxaa waaye waa dowladoodii oo waa rabaan laakiin haddana waxay ka baqaayaan in la dhibaateeya ka baqayan qofkuna xaq wuxuu u leeyahay haddii la dhibaateeya inuu baqo xaqu u leeyahay marka dadkaas in qalbiga loo dejiyo loo fariisto dad maamuloo fiican loo f- sameeyo degmooyinkaas maxkamada laga furo ee maaragtay adeeg bulsho laga furo dibu dibu dibu dejin laga sameeyo lagana difaaco dhibka kow kuwa jiroo dhalinyaradana kabacdi loo gacan haatiyo markay arkaan dadkoodii oo ka fiican iyo ku- qofku runtii adiga nin meel kula joogi jiroo kaa waxbarasho badan oo kaa haddaa aragto waa masayre inay masayraan soo noqdaana dhici karta kuwa la la keenana waxaa la rabaa marka oo oo u dhammaado dhaqan celintu in meel la geeyo ay ka shaqaystaan oy dadkana dhibaatay karin oo nimankii kale xariir la yeelan karin sideedana nin kastoo soo marayna waa in muraaqabo la kor saaro oo mar kasta laga warqabo maayna in la iska sii daya ma aha waa yimid haye yaa ka dambeyn hebel iska soco ma aha waxaa la rabaa waxaas in laamanka amniga ka shaqeeya ay- ay ka feejignaadaan taas Emil- Emil Saaran.
oo iska ilaaliyaan wallahu aclam ee arrinta kale oo muhiimkana waxay tahay ee marka laga hadlayo in laga hortago maadaama wixii inay wax qaldan ay tahay la ogaaday oo fikirkooda saas u qaldan oo dadkii lagu dhibaateynayo lagu leynayo lagu dilayo marka laga hadlayo ka hortaga arrintaasi oo kale ee hay-adaha amniga iyo shacabka iskaashigooda i- gaar ahaanba in laga hortago dhibaatadooda qofkii ku waxyeelooba mase qofkii shaqadaas haya ka hortagooda sida ciidamada oo kale inay ay ka hortagaan ee, dhibaatada ay shacabka u geysanaan oo kale ajarkiis intuu la egyahay dadka u taagan inay dhibaatadaas ka hortagaan bismillaah qofka muslimka ah ee u taagan walaalihiis muslimiinta in u ga- u kaalmeeyo nabiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu leeyahay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi qofka u taagan walaalkiis inuu kaalmeeyo oo wuxuu rabaa ku kaalmee u taagan nabadiisoo ammaankiisoo suga ha ugu kaalmeeyo baahi haysa ha ka daboolo cabsi ha ka weheliyo wuxuu u qaba kari ha u qabto wuxuu naqanayaa allah naqanaya asigane mid u kaalmayna wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih laakiin waxaa la rabaa dadku askarta inay niyeystaan inay ajir leeyihiin oo maaragtay kaliya mushaar yar iyo derajo la siina kaliya aysan fiirin dowladdana waxaa laga rabaa askarta xuquuqdooda in la dhammaystiro kow diinta islaamka in lagu dhaqmona waa laga rabaa si dhaba loogu dhaqmo waxyaalaha ka dhidhiman waxyaabo badan waa la qabtaa oo hadda shareecadii wixii madaniya iyo waxyaabihii lamida waxaan aaminsana aniga shareecada waxaa dhiman hadda in xuduud iyo qisaas aa dhimana in la dhammaystiro si ayba meel duleesho loo helino hadhow maaragtay dadkan diinay ku dhaqmayna maxaad ku dilaysa inkastoo ku ayna yeelayn oo ogahay laakiin waxaa xujay naqonaysaa xujo famaadaa bacda alxaqi ila dalaal maxaa yeelay culimmadii wax soo bartay ayay dilayaan aniga shabaab warkiisa iyo wixiisa dhanba waxaan ka haray markay sheekh cabdulqaadir gacamay dileen oy culimo badan oo lamida dileen oo iska dhaaf kuwaas haddana culimo soomaalido caadiyo guuday ahaayna gudane ou dilay maaragtay ninka la yidhaha ibraahim afghan markuu dilay markaasaanba shabaab aniga warkiisa markaasaan meel iska dhigay warka mar had meel layska dhigay moogta layskama daba socdo waa ninkii keena asigoo yaqiin oo macalinkiisa ahay haddou dilay maxaa adiga ku yaala war ma jiro ninka asiga wax soo baray oo asiga waday ninkii dilay waxaan wax la yaqaan maahin siyaasadna maahin waa wax bahalnimo ah oo waxshinimo ah oo maaragtay xataa bahalu saasuma dhaqmaan qaarkood libaaxa aad aragto dad ou dilaa lagu leeyahay qof kaligeero baqaysa hadduu kusoo dhaco marmaru ka leexdaa xataa suu ka celiyaa midka kale oo yidha war iska dhaaf afkiisa ma aqaan laakiin iska dhaaf camal waay markuu ka celiyaa waa dhaaf ah marka waxaas bahalnimada oo maaragtay waagi oo xamar oo kale ay ka dagaalamayeen afarta jirdiinoo soo istaaga alxamdu lilah ilaaha ma hadle adi oo maaragtay afartii jirdiino caws iyo geeda ka baxeen waayo de magaalo ah oo magaalada bartamadeed duur isu bed hawd isu bedesha waa oo alxamdulilah le godada iyo kuka qodeen iyo maaragtay caws iyo booc iyo geedkan hadda magaalada ku badan oo caligaroobka ay u bixiyeen iyo jiiq ay ka baxeen waayo oo afartii jirdiino waa taqaanad alxamdulilah le ka waran marka saa la isula socona qaraabka u raba inuu magaaladi qarbudo qof kasta ay baahla gale naqato dadka dunuubta kasoo gala wadamadooda iyo ummadahoodi ay yimaadiin meeshaas u fadhiistaan ay ku haayaan iyaku ay maaragtay dadka ku dhibaan waxaasay rabaan waxaasna wax oo loo dul qaada kara ma ahan marka aniga waxaan ku talinaa soomaaliya inay gacanihiis qabsato diinteedan wax uga fiican heli maysa diinta islaamkana ay u naqato lana tawbo keeno waxaan soo marnay iyo wixii dhibaataan geysana aniga naftaaya culays badan iyo wax badanaa jira ilaahay inuu maaragtay naga cafiyo jidka toosan saan ku gilnayna aan maaragtay aan ku galno laakiin doodis iyo intuu bood iyo intuu bood hadday wax tarayso waa soo marna hadday wax tarayso qofba hawadeeda inay cabirto oy qorageeda qaatana waa soo marnay qofba gurbaankeeda inay tumato waa soo marnay maxaa lagu soo xasilshay labaatan iyo kow sano gurbaanaan soo marnay waxba kama soo xasilin labaatan siyeed sano iyo labaatan kow kale ka badan oo haddana xabad laysku ridaan soo marnay oo qabiil iyo qabiil iyo urur iyo urur iyo laysu cunaan soo marnay wax ka soo xasila ma leh waana isu baahannahay soomaaliyana geeska gees min zaylac ilaa dhoobley in ilaahay qalbigeeda isu soo dumo oo isjeclaysaan ilaahay ka baryaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu towbada iyo naga aqbalo waxaana dhibaa iyo shabaab iyo kuwa kaloona ogeyn oo soo socda iyo kuwa shibanna ilaahay dhammaantoodba inuu ummadda ka celiyo aan ilaahay ka baryaynaa waana maaragtay waxaan leeyahay aniga ha laga joogo gacmana hala isqabsado hana laga waaniyo dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada ha laga waaniyo
dhegeystayaal weli barnaamijka samwade ayaad dhegeysanaysaan radio mudison oo idinkaga imaanayaa dhegeystayaasha waa ay nagala qaybgali karaan barnaamijka inta uu aan ku guda jirno su-aalo ku saabsan mawduucan oo ah dembi intee la eg ayuu leeyahay qofka ama daadinta diiga qofka muslimka ah ayadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ramadaan sheikh arrintan maadaama ay tahay wax ay diin la xiriira islamarkaana diinta islaamka ee silmiga ahayd oo xaniifka ahayd ay sawir xumeeyeen al-shabaab intay soo baxeen iyo kooxaha lamida guud ahaan caalamul islaami wadamo fara badan ka dagaalamo alqaacide iyo daacish iyo wax le la halmaalo oo dhan marka arrintaas maadaama wax diin ku saabsan oo xadgudub diineed ay tahay culimadii soomaaliyeed doorkoodii ku aadanaa in la saxo dhallinyaradan la khalday oo waxaan ahayn wax diin ahayn diin looga dhigay oo dadkii walaalahooda muslimiinta ah lagu diray oo ramadaan iyadoo lagu guri lagu guda jiro inay dhibaateyntii iyo wixii inay cibaado u arkaan ah arrintaas in la caddeeyo dhallinyaradii loo caddeeyo doorkeeda ma is leedahay waa waa wax badan waa laga gaabiyey bismi illaah horta culummada soomaaliyeed guud ahaan waxay qaban karaan waa qabteen waxaa jira waxaa la yidhaha fiqhu listidaaca jira fattaqu llaha ma stadactum waaye maxaa yeele qofku wuxuuna tabar uleh maba qaban kari un tashiilaadkooda iyo wixii looga baahnay uusan haysan ma qaban kari qofka culimada ah culimada waxaa laga rabaa aada iyo aad aniga intaan kaoga dowladda garabay siiyeen kasoo bilow maaragtay burburkii marka u dhamaaday horta dadkay waxbaraya markii burburkii dhacayay kabacdina waxay sameyneen qabaa-ilada isbaabi inay kala celinayeen dowladda cabdiqaasi markii laga soo bilaabay ilaa haddana waxay garab taagnaayeen maaragtay dowlad kastoo maamul kastoo la dhiso gaar ahaan waagii sheekh shariif lasoo magacaabay ilaa xasan sheekh iyo haddan dowladdan oo hadda madaxweyne uu ka yahay farmaajo aad ayay culummadu u shaqeynayeen waana la hadleen wa waxa keenaba inuu faafi waayo fikirkan uu maaragtay uu mar kasta uu daciifo waxa keena waxaa kamid a culummada laakiin culummada waxaa la rabaa in la awood la siiyo oo hay-adda culummada hadda waa dhisantay hay-ad la yidhaha alamru bilmacruuf wanahy cani munkar dowladdu inay dhisto waa loo baahan yahay oo awood leh oo qofka maaragta anshaxa ku dheelaya diinta iyo wax ka qabata culummada aada iyo aaday u dadaaleen marka culummada iyo dhammaan in gacanaha la iswada qabsado aniga waa la culummadaha gaabisa ma dhihi karo waxaan u dhihi karin maxaa yeeley yukoo la waardiyeynayn oon baabuur lahayn oon bustoolad lahayn oon qora lahayn ay mar kasta idaacadaha in soo fadhiistaan ay haddana wixii sax ahay oo diintu eeday ka sheegaan marka culimada soomaaliyeed aada iyo aaday geesiyaalna u yihiin una mahadsan yihiin maamuladana waxaa laga rabaa culimada inay ogaadaan oo maaragtay wasaaradda culimada ka shaqeynaysa la xoojiyo hay-adda culimada la xoojiyo wasaarad kastane dad culimaahoo ka shaqeeya dadka wacyigeliya laga qoro iyo hay-ad kastaba aniga saasay la tahay wallahu aclam wabilahi towfiq waa mahadsan tahay marka dhalinyarada oo al-shabaab ayaan oo diiradda ay saarno si gaar ahaan dhalinyarada ay khaldeen oo arrintan inta badanna ay ku qaraabtaan in fikirkooda ilan mid ka mid a amiiradooda isqarxiy ilaa hadda ma hayno dhalinyaradii ayaa ah kuwa inay isqarxiyaan laga dhaadhiciya oo wax kasta loo sheegaa marka in wax badan intii culimadu wax badan waa way qabteen sida ay sheegtay faafinta iyo gaarsiinta dacwada saxda ah ee diinta islaamka wax badan ayay ku guuleysteen marka intii hadda muddooyinkan dambe oo wacyigelinta saas loo waday wax badan oo dhalinyaro oo lagu qanciyay inay fikirka al-shabaab uu yahay mid khaldan islamarkaana aysan ahayn wadadii saxa ahayd oo lagu qanciyay oo kasoo laabtay ma ma ma ma lahayaa bismillah waa jiraan dugsi dhanaa u furan oo ka furan meeshan sarandi oo macalimiin leh diini ah oo kuwa oo maaragtay tababar kala sameeya jira culimmaduna guud ahaan arrintaas dad hadda culimaha idaacadan ka hadlo adiguba ogtahana waa jiraan iyo t v-ga oo kasoo laabtay haddana waa kasoo laabanayaan laakiin waxaasoo dhan waxaa loo baahanya horta dadkay ku shaqaystaan waa laba qaybood ay u badan yihiin qayb waa qeyb dibadda yurub iyo america iyo ka yimiday iyo afrikaankan kale dhul gaalo ku noosha ka yimid oo diinjecla iska hayso iyo kuwa maaragtay waxbaba ogeyn oo maaragtay soo saaqidayo say qamre iyo u cabayeen oo maaragtay saaqid naqdo oo adduunyadii nolosheedii lasoo qabsan waayey qayb waa qeybtaas dibaday ka timid oo iyaku naftoora laba qaybood sii kale ah qaybta kalena waa qeyb oo reer baadiye ah oon iskool weligoor dhigan oon dhaqan magaalo aqoon oo dugsiyadii qur-aankay baranayeen qur-aankii bara waayey oo iskool haddii la geeya iskoolkii dhiga waayey oo xoolihii la raaciyey ilaali waayey oo saaqid iyukuna sidooda kale saaqid u noqdee maaragtay adduunyadii ay soo tufta waayo waxay yihiin aysan jirin labadaas qaybood ay horta ku shaqaystaan qofkuna maaragta waxay yidhaaheen mogta kuwii riwaayadda dhiga ma liibaanayaasha lagu liibaana saas camal ay ka dhigteen waa dad laysaga shaqaysanayo waxnaan garan oon cilmina lahayn caqlina lahayn oo dhalinyaro ah ma jiryo cunug oo wax wax si fiican u bartay oo shabaab gala aniga ma arkin weli qof aqoon lehoo danaysayso oo siyaasad ku jirto oo lacag raadsanayso oo nolol raadinaysa gaar waayo oo waa jiraan dad oo siyaasad u galay oo ama inay dad oo ay maaragtay xumeeyaan madax ahoo saaxiibadooda ahay marka hore inay ku xumeeyaan raba ama inay hungur iyo raashin ka lacag ka kasbadaan iyo adduunya ka samaystaan raba waa jiraan dad saasa iyo dad maaragtay masaladiiba aysan dhacsanayn kutubi iska akrinaya yufaqihu fi diini iyo yucalimuhu isma leh man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diini markuu nabigu leeyahay iyo ma isle iyo yucalim waa kala labo qof waxaa laga yaabaa inuu- fahamka inuu cilmigii yaqaan laakiin uusan fahamsanin inuu dhacsanayna dhici karta marka dad saas oo masaladii culimo loo yaqaano fara badan oo laakiin masaa-isha aysan dhacsanayn oo amba xagga caqligooda uu liito ama xagga eh, maaragtay eh, waxyaabo kale ay si ka yihiin amba wax haddaan soo gaabinaba ilaahay uusan hanuunka la doonin waxaa shardi ah waxa in ilaahay hanuunka kula doono marka waa jiraan dadkaas oo- laakiin waxaa loo baahan yahay mar kastaba inaan anigu isqabsano waxyaabaha kaleoo gaagaabka la yska dhaafay si eh, dhaba la ysu qabsado dadkaas ku shaqaynaya fikirka diiniga dad fikir diiniya ku shaqaynaya eh, lagu abaabulo oo culimmada la abaabulo oy si si fiican maaragta uga hortagaan haddaba waa ka horjeedaan ay ka hortagaan wallahu aclam wabillahi tawfiq waa waansan tahay ee arrimaha kale oo la sheego al-shabaab iyo marka laga hadlayo waxaa ka mid ah in dhallinyarada ay arrimahan iyo howlaha ay ku fushidaan sida ay sheegtay mid liibaanees lagu liibaanay ay ka dhigteen waxaa la sheegaa in dhallinyarada markay meelaha isugu keenaan inta kutubo gaagaaban oo aayado ee, qaarna la- ku- laga reebay oo si mujmal ah oo loo soo ko aan faahfaahsanayn loo sheego arrimahaas oo kale inay saameynta ay ku yeelaan oo oo- oo oo bal eh, ka waran bal dhankaas oo kale bismillaah ilmahan meelaa la geeyaa ugu yaraan lix bilood amba sanad amba sagaal biloodaa lagu haynaa waxaa loo tafsiraa suuratu tawba iyo suuratu lanfaal aayada kamida go qeyb kamida waxaa loo ma- loo ma- taariikh waxaa loo akrinaya maaragtay eh, eh, rag muslimiinto hore ahay oo maaragtay dagaal qeybooyinka soo qaatay waa la kicinayaa qofka hadaa haduuna diin badanna aqoon wixii inuuna ka fikirayna waxaan islahayn aa la isugu maldahayaa dad gaala la dagaalamaya muslimiin ah ilaa wax ma kala saari karo haa iyo dad oo dad hadda muslimiina soolayna wax islama ahan marka faqaatiluu aimata alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun waqtuluuhum xayثu taqiftumuuhum waakhrijuuhum min xayثu akhrajuukum waalfitnatu ashaddu min alqatli aayadahaasaa loo akrinaya marka cunugii waa kaca marka uu kaco waxaa le naftaadu wax qiimaayo ku fadha male jannadii waa taas waa tan jannada.
intaana kaa xigta waaba tan jannada waxaa kaa xigta inay naftu kaa baxdo waa haliila marka asigana waa booda wixii uu ku dhaca qofka waxaas u akrinaya qof asiga wax saasa ka roon ma ahan marka wuxuu ku dhacayaa intaasoo qof ayuu birta kula ku faha waa qarxiyey boqol qof laba boqol afartan konton ou dila hadhow haddau tagay marka xameeshiya alaakhira la tegay Ah, aayadda hadda sheegayna wabadaa lahum Sayi-ad.
ما عملوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون آه. وإيش وحان أهين وبدا وبدا لهم من الله أن ربا أيضا ربوة وبدا لهم من الله ما لم يحدث.
ما لم يكونوا يحتسبون آه. أيضا ما أنت ربا إذا تاني إيه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعاصوم مقضي وح أين فلانين أين على حق سك فلانين مرك هدو معيكو تره فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ما ده يا wax ma tarto wax ma tarayso yaa adduunya iyo naqa iyo waxaas wax sucaaya ma ah calaacal oo maaragtay aan sucanin waaye wallahu aclam wabilahi
marka laga hadlayo in eh, shacabka oo kale waa ka hadalnay laakiin qofkii og in meel lagu maleegayo mise lagu abaabulayo in dadka lagu dhibaateeyo fal dadka lagu dhibaateyna qofka og in meel eh, uu meel ku og oo haddana uusan soo wargelinay adaa amniga mase si kaleba dadkii ula wadaagin oo arrintii ay- ay- qofkaas dembigiisa intuu leegyahay bismillaah qofkaas horta waa qof doqon ah maxaa yeele waxaan hadduu aragiya waxaa dhici karta in ilmihiisa ku dhintaan aba asiga naftiisa ku dhinto meel loo qaadi doono ma yaqaan adiga ma taqaanid god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontidna ma ogidaa la yidhi ma ogtaa wax la abaabulayo dhibaato ah haddaa aragto waa inaad hay-ada amniga u sheegto si sir ah oo adiga Dhibaato adoon ku gaarin.
xoolana waxba ka rabin inaa u sheegto ilaahay dartiis ugu sheegto ummadda hala badbaadiya tiraha lagaa rabaa ajir badanaadna ka helaysaaho aayaddan hadda sheegayna waman axyaaha fa kaanama axya naasa jamiican ay kuu soo gelaysaa laakiin haddaad ka baqdo kolleyna waa dhima laheed adiga kan naftiisa inaad ku dhimataa dhici karta maxaa yeele waa ka baqday meeshaad ka shaqayhaysaa la keenay Waa ku ama tag- meeshaad ka shaah cabaysaa la keenay ama meeshaad ku aad u afur rabtay aa la keenay xaad ka ogtahay Masjidka ama amaraysaa.
dadkaagiyaa ku dhintay ama axbaabtaadii haddii intaasoo dhanna ku dhimna dad soomaaliya oo masaakiina kulli ana marka waa inaad sheegtaa waajib waay waa farad cayni ah marka waa taas laga maarmaan waa in la sheego in la qariyo ma ahan wallahu aclam wabilahi towfiq Ee, arrimaha kale oo muhiimkan waxaa ka mid ah in dhalinyarada ee, mid ka mid a dadka dhe- daawadayaasheena ka mid ah mas dhegeystayaasheena ayaa wuxuu leeyahay in culimada dadka culimada u ah oo haddaba laga yaaba inay dowladaba ku jiraan mase meel bas ayaga ha ahaadaan oo arrimahaasi inay dhiirigeliyaan isku daya oo dhalinyarada inay ku booriyaan isku daya oo in dhibaatadaasi dadka culimada ku ah dembigood intuu leegayaas
بسم الله qofku hadduu qof dhumiyo amba ummad dhumiyo wuxuu qaadayaa dunuubti dadkaas oo dhumiyo oo dhan iyo middiisa ah laysgu dilaa laysgu dilaa liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yaziruun sida alla u yidhi uma yowma alqiyaamati yukhziihim ka- ka- iska dhaaftaas aayadan liyaxmiluu awsaarahum say u ximbaaraan dembiyadii ay iku lahaayeen kaamilatan iyo Maxbuka.
dhammaystiran yowma alqiyaama iyo wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin iyo kuway d- dhumiyeen dembiyadoori cilmi la-aan ay dhumiyeen bigayri cilmin ay ku dhumiyeen ma ujeedaa cilmi hadday leeyihiin ma dhumi lahayn Sax.
bigayri cilmin aqoon dar hays alla wuxuu yiri alaa saaa maa yaziruun maxaa alaa waxaa waaye tanabahu waclamu ogaada ee baraaruga saaa maa yaziruun maxaa xumaan waxa ay ximbaareen xumaan badana waa yaabe Wal- wax lala yaaba waa dembi meel iska yaal inaad soo qaatee dunka kusoo dhabato waa dhibaato marka halisteeray leedahay Sax.
dad inaad dhumiso eh, waxaa kaloo la ogyaho qiso la yaqaano qur-aanka iyo diinta lagu yaqaan dad in la dilo ibnay aadam ninka kamid ah ugu horreeyey haabiil iyo qaabiil ay yidhaaheen culummadu hadday rabta ha ahdaan bay ahaaneen laakiin laba nimo bani aadam ay ahayn ibnay aadam ay ahaayeen midkii qofka dadka di- kii kala dilay oo dilay qof kasta oo la dilo wuxuu ku leeyahay nis uu ku leeyahay qof kasta oo bani aadam maanta ilaa yawm ilaa yowm alqiyaama.
ilaa yowm alqiyaama dembigaasu wax ka leeyahay sababtan waxaa wax xunu maxaa yeele asaa jidee man sana sunatan sayi'atan falahu wisruha wisru man camila calayha ilaa yowmi alqiyaama waa xadiid nabi man sana sunatan marka le qofka wada bilaaba xun qofka wada wanaagsan bilaabana sidoo kale waa isna wanaageeda u leeyahay waa u soconay nabi maxamed wuxuu leeyahay qof kastoo daaciya ajir ka yeesho kale u helaa shaydaannaxuu helaa ninkaasuu iyo fircawn iyo waxay helayaan qof kastoo gaala wixii ay samayso xumaantodaasna loo saaraa akaankooda u dhacay marka akoonkay ugu dhacaysaa shaydaan waxaa jira aayad ku jirta suuratu fusilat rabbanaa arina ladayna adalaana min aljini walinsi aayaday ku jirto marka jinnigii iyo insigii insigu waa midkan jinniguna waa midka shaydaanka waxaa laleeyahay najcalhumaa taxta aqdaamina dadka ahlmaar ka dhaha liyakuuna min alasfaliin hoostaan ha lasoo dhigan ku tumanay ay leeyihin naarta marka la joogo marka qaybay ku leeyihin wax kasta oo dhibaata oo dhaca sax marka adiga waxaadan hubin aan ku haddaad fasaxaday.
daaci tahay ha u sheegin qof waxaadan sax inay yihiin ogeyn shuruudda ducaa daacidnimadayna ka mid tahay alcilmu aa kow ah alcilmu waxaadan hubin dadka markaad hawshiga.
daaci naqanayso iyo xataa daacinimo marka markaad diinta soo gelayso alcilmi waa shardiga ogow taas qof kasta ogaato baabu lqawli baabu lcilmi qabla alqawli walcamali bu imaam albukhaari u baabiye baabu lcilmi qabla alqawli walcamali intaan salaad la dukan in la barto laa ilaaha ila allahu la sheegin horta waa in la ogaado waxay yihiin laa ilaaha illa allahu baraysaa oo qanaaco ku gisa waa baraysaa wuxuuna ku qoray faclam annahu laa ilaaha ila allah ou ku bilaabo ogo baro laa ilaaha illa allahu yaa lagu yiri kabacdi wastakfir lidambika dembi dhaaf weydiiso kadib u weydii dadkan li- lilmu'miniina walmu'minaat nabigaa le lagula halqabsaa marka cilmi inaad u leedahay shardiga kow marka waxaad sheegayso kabacdi inaad ku camal fasho dadka u sheegtay waxaas waa kusii xigan laakiin Waaw.
cilmi waa laga maarmaan waxaadan cilmi u lahayn dad ha ku wacdinin saasaa lalahaay saasaa la yiri iyo- ninkan ninkan dhalinyarada loo sheegay in dadka muslimka dilkooda ilaahay loogu dhawaanayo maalinta qiyaama ma laga akhrisana dad ay soo khaldeen ma jirto waxaas ma qiyaamo sidaa meel oo cudurdaaro iyo ka jiraan maba ahanba qiyaamo sideedaba waxaad waxaan waa la kala qoray adiga waxaa taqaanaa eh, combyuutarkan hadda taqaana combyuutarkan wixii lagu Lagi- update gareey waxaan ahayn soo saar markaa yeela Maya.
qiyaamo intaa la dhigay wixii xumaanahay wixii samaanahayn intaa la dhigay waxaa la leeyahay haye wixii ahlunaara intaa haka baa laga soo ba waa la yaqaanba calaamaha ku taale mogta waxaas ku nasuuqu khasban ma jiraan lmujrimiina ilaa jahannama wirdan ha waa warku waa kala cadiya yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan muttaqiinta xaggaa lageeyaha iyo kuwa wifdiga wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan waa luqumina kuwan saasaan ahayn iyo waxaasaan ahayn iyo waa laysoo dood khaldiyey.
iyo waxaasuma jiraan dood maba ka soconaysaba hadday doodi maagaan waa lagu soo afjaraa walow alqaa macaadira wata waa la leeyahay ma jirto ma- cudurdaaro iyo wa- meel lasoo tuuri kara ma aha meeshaas waa kala cadiya warku allah subxaana wa tacaala inta taagan malaa'iga kugu hareeraysan naarti halkaas kasoo qaylinaysa titititita soole waa soo doobinaysa maba jirtaba waxaa qaldama anugu diintaan u shaqaynaa iyo waxaa waaye eh, kooxda eh, maaragtay eh, eh, aan aan ilaalaya maaragtay Haddii bartako- qalbigiisa iska bartakoolkeed- fiican yahay.
kooxda bartakoolkeedan ilaalinaya iyo waxaa waaye qof laa ilaaha ila allahu maxamadu rasuulah weliba masaajid ku jirto soomanaan dilay asaan ku yahay ma- kuwaas dad caadi dad ah, bani aadanaanba ka akhrisanaya ilaahay maa ka akhrisanaya haddaad fiirisa ma socayso taas wallahu aclam wabilahi towfiq Ee, qeybihii u dambeeyey barnaamijka anaga waa soo gaarnay ugu dambeyntii dhalinyarada la khalday ee, waxaan diin ahayn diin looga dhigay kuwa yaqaano og oo kas u galay waaba waxa- warkooda waa wax laakiin midka isleh waxaan sida loo sheegaa sax ah in dadkan waa gaalo waaye inaad dishaa ilaahay ugu dhawaanaysa kuwa saas laga dhaadhicay hadday laga yaabo inay hadda ku dhegeystaan maxaa u sheegay
bismillaah waxaan kula dardaarmaa walaalahood iyo waalidkood iyo dadkooda iyo ummadooda iyo diintooda inay usoo noqdaan wax dhibaataana gaari maayaan waana ka raysanayaan inay howd ku jiraan oo cumrigooda ay ku dhammaystaan qarax iyo dhibaato iyo maaragtay eh, ummad walaalahooda inay dilaan oy maaragtay ay madaxa ka gooyaan oy carabka ka jaraan oy maaragtay ay xubnahooda inay jarjaraan meel dhigdhigaan waxyaalahaas waa ka raysanayaan waxaan kula talinayaa in ay dadkooda u yimaadeen iyo dowladooda iyo wadankooda iyo ummadooda ay usoo noqdaan dowladdana waxaan ka codsaynaa inay maaragta u fidiyaan fursad ay kusoo noqdaan wallahu aclam wabilahi towfiq dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka samwade oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay mowduuca ah dembi intee la eg buu leeyahay daadinta dhiigga qofka muslimka ah gaar ahaan iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan intaaynu kusoo gabagabeyn barnaamijka waxaa igala qayb galay rabi ejare sanaad aliyaah ha ka siiye sheekh sheekh maxamed cabdulaahi maxamed oo culimaudiinka soomaaliyeed ka mid ah oo mowduucaasi wax badan inooga iftiimiyey miisaankiisa xasanaadka ilaahay ha ugu daro ayaan leenahay anigoo cali cabdiraxmaan barnaamijka waa idinla socodsiinay intuu socdayna qays cali shire ayaa farsamada inoo joogay anagoo isku duuban sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi